Qoysas danyar ah ayaa deeq raashin ah loogu qaybiyay magaalada Aragawa ee maamulka Somaliland taasi oo ka timid urur siyaasadeedka Rajo. Deeqdan raashinka ayaa waxaa isugu jirtay bariis, baasto, saliid iyo bur kuwaasi oo loogu talagalay dadka danyarta ah. Yaasiin Sheekh Cumar Faarax oo ka mid ah xubnihii ka socday ururka Rajo ayaa ka warbixiyay deeqdan.
maanta waa soddonkii oktoobar waa maalintii aan u lahayn banaanbaxa haddaanu nahay urur siyaasadeedka rejo banaanbixii sidaanu xalayto iclaaminay waanu baajinnay sidaa ogtihiinba banaanbuxu waa hawl badan yahay waxa weeye durbaankiisii iyo isjiidhkiisii iyo bulxan iyo bulqaaskiisii waxaanu ku bedelay arrin khayri ah kadib markaannu aragnay duruufaha dadka iyaga in danyartu badan tahay sidaa la socoteenba triibkii hore waxaanu ahayn ururada ugu mugga iyo miisaanka weyn cududayada iyo taageeradeeda magaalada waataanu muujinnay waxaanu ahayn haddaanan wanka gelayn lambartuuga waanu ahay wixii cudud ahaa waanu muujinnay alxamdulilaah maanta oo maalintii labaad ah oo banaanbaxayagii ahaa waxaanu ku bedelay arrin khayri ah dadkayaga ayaanu maxaanku idhaha la duruufnahay dadkayaga ayaanu la dareennahay dadkii danyartaa baanu soo ururinay waxaanu u qaybinaynaa raashin ilaah baanu maxaanku idhahaa abaal kaga doonaynaa Qaar ka mid ah danyartii ka faa'iidaystay deeqan ayaa ka mahad celiyay.
door bidayna intii ay dee suuqyada kale iyo baabuur iyo shidaal ay ku bixinaayeen inay ummadda danyarta ah iyo dadka jilicsan ay ku caawiyaan waanu ka gudoonnay waana u ducaynaynaa halkay ka soo saareenna ilaahay wax khayr qaba rajaha u geliyo waxaanaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo kuwa soo baxay ururada soo baxay ka mid noqdo sheegay annagoo ku sugan kaamka barakaca ururadan urur siyaasadeedkan rajo wuxuu kaga duwan yahay ururada ho- kale maxaan ku dhahdaayee mucaawimooyinka u fidiyey maadaamay ku sugan yihiin dad danyara maxaan ku dhahdaayee waxa kaloo aan aan mataqaanaa ayay ka sugaynaa bacooyin iyo bustayaal sidaas oo u tahay ooin dee dhibaataysan ay ku sugan yihiin meeshan waxaa kalooan ka sugaynaa biyo dhaamin oo ina meeshan biyo lahayn markaa waxaan leeyahay guddoomiye cabdilaahi dahab aad buu u mahadsan yahay run ahaantii deeqdan ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada danyarta ah kuwaasi oo isugu jiray haween odayaal iyo caruur kuwaasi oo ku nool magaalada Cergaabo